aada u mahadsan tahay waa mahadsantiin baadreeda muqdisho barnaamijka bandhiga safarka iyo dalxiiska soomaaliya oo ahaa midkii ugu horeeyay uguna weynaa ee ka dhaca soomaaliya shalay ayuu ka furmay magaalada muqdisho howlka sahal terminal programka wuxuu noo socon doonaa laba maalin oo ah shanta iyo lixda bisha shalay programka si fiican ayuu u furmay waxaa kasoo qeyb gashay madax ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo leh heer wasiir iyo heer baarlamaan haddii aan ruuxisa waxaa kamid ahaa madaxda kasoo qeyb gashay wasiirka fafaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane maxamed cabdi xayir maareeye waxaa kaleeto kasoo qeyb galay wasiirka wasiirka minister of aviation master maxamed cabdullaahi salaad omar sidoo kale waxaa kasoo qeyb galay wasiirka ganacsiga dowladda soomaaliya cabdullaahi cali xasan sidoo kale waxaa kamid ahaa madaxdii kasoo qeyb gashay agaasimaha hay-ad duulista hawada ee rayidka waxaa kasoo qeyb galay soomali madax ka socota ganacsatada chamber of commerce waxaa kaleeto ka kasoo qeyb galay bulshada rayidka media fara badan yani wuxuu ahaa program loo dhan yahay dhammaan ninkay ka kooban tahay bulshada iyo dowladda intaba
waa tahay marka soomaaliya waa markii ugu horreysay oo lagu qabto bandhig noocan oo kale ah bal muxuu kusoo kordhinayaa waddanka
bandhigan oo ah kii ugu horreeyay wuxuu waddanka kusoo kordhinayaa waxa ay tahay in waddankeena soomaaliya uu yahay waddan nimco fara badan leh kheyraad fara badan leh meelo loo dalxiiseegi karo oo qurux badan leh laakiin aada malayso in adduunka iyo soomaalideena naftirkeenaba aanan ku baraarugsanayn marka wuxuu kusoo kordhin kara waxay tahay in sawirka qaldan ee soomaaliya laga haysto adduunka uu ka haysto oo ah meel dagaal meel gaajo ay ka jirto meel mataqaanaa xasilooni darro iyo mataqaanaa ubaxnimo ee ku yartahay oo kaleento ah sawirkaasa waxaan ku talagalnay inaan bedelno oo aan adduunka maanta markii soomaaliya sawiradeeda la rabo in la arkoo kale aan mataqaanaa soo bandhigno soomaaliyada qurxan meelihii laga arki lahaa mataqaanaa goobo qaraxsan dad rafaadsan wax noocaasoo kaleento ah in aan tusno adduunka soomaaliya inay leedahay dhinac kaleento oo qurxan annagoo hadalhayska aan isticmaalayno uu yahay aan aragno dhanka kale ee soomaaliya oo aan ka wadno dhinaca kaleento ee quruxda iyo bilicda waddanka uu leeyahay si aan oga bedelno sawirka guud ee waddanka adduunka uu ku haysto taas oo aan ku talagalno inaan annaga soo bandhigno annaga bandhiga aan sameyn doono oo noqdo mid adduun weynaha idil gaara oo waddanka sawirka laga haysto ee khaldan aan bedelno oo midka saxda ah soomaaliya aan tusno adduunka
waa tahay wax wadamo caalami ah ama east africa ama qaaradda yurub oo ka qeyb galaya miyaa jira bandhiga oo aada ku casuunteen
haa waxaa jiray dad dalxiisayaal ajnabi ah oo barnaamijka nagala soo qeyb galay sidoo kaleeto waxaa kamid ahaa madaxda kasoo qeyb gashay madaxweynaha tribal agenciyada adduunka sunil kumar oo nooga imaaday dalka india iyo nin ka tirsan memberka isku tega tribal agenciyada adduunka oo isagana kamid ahaa marti sharaftii kasoo qeyb gashay barnaamijka sidoo kaleeto waxaa jiray dood wadaagyo aan sameynay oo barnaamijku intuu socday dhacay oona ka qeyb galeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane aadan shaaq cali sidoo kale waxaa ka qeyb galay doctor mursal maxamed cabdi waxaa ka qeyb galay aadan cali xasan waxaa ka qeyb galay yaasir baafo waxaa ka qeyb galay filiman zakriye intaasoo qof ayaa ka qeyb gashay dood wadaagii shalay aan kusoo bandhigay goobtan bandhiga dalxiiska iyo safarka soomaaliya waa tahay maadaama aada sheegtay in dad dalxiisayaal heer caalamiya ay markii ugu horreysay bandhigan soomaaliya ee dalxiiska iyo safarada ay kasoo qeyb galeen sawir kala duwanna ay ka haysteen soomaaliya bal muxuuha sidey idiin arkeen bandhigan aada qabateen iyo sawirkii ay ka haysteen soomaaliya sawir ka duwan ugu yimaadeen aragtidooda markii aad fiiriso iyo qaabka ay u arkeen bandhiga bal ka waran iyadan
wamaadsan tahay dadka kasoo qayb galay ee ajaanibta ahaa oo iskugu jiray madax ama dalxiisayaal intaba ma aysan filanaynin goobaha aan tusnay oo kale inay soomaaliya ku yaaleen waxaa tusaale kuugu filan in markii aan soo bandhignay videos iyo sawiro kala duwan oo mataqaana in muddo a ka shaqaynaynay oo ay ku dhamaystiran yihiin dhammaan soomaaliya madaxsaasyal ibaaraas camboni magaalooyinka ugu waaweyn magaalooyinka loo dalxiistago goobaha ugu fiican wax walbeeta oo ku saabsan soomaaliya quruxdeeda markaan soo bandhignay in ay la yaabeen